بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان حسب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا مختصر في أصول الدين وجملة من فروعه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه سميته الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة راجيا من الله أن ينفع به طلبة العلم لا سيما المبتدئين وأن يوجه إليه رغبة الراغبين الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى waxaan uga mahad celinaynaa mar kale ilaahay dib isugu kaanya soo celiyey markii aannu soo gudannay bishii barakaysnayd ee ramadaan almubaarak almaymuun nasal اllaha tacaala an yajcalana min cibaadihi اlmaqbuuliin addoommadiisii la aqbalay oo ilaahay uu xoreeyey ilaahay anugu daro subxaanaه wa tacaala min cibaadihi اlmaqbuuliin alfaa'iziina almustabshiriin aladiina laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ilaahay anugu daro subxaanaه wa tacaala maantay oo maalin axada ah bisha shawaal shan iyo tobankeeda kun afar boqol soddon iyo siddeedda taariikha hijriga waafaqsan bisha toddobaad sagaalkeedii laba kun iyo toban iyo toddobada ee taariikha miilaadiga ah waxaa halkan inooga bilaabanaya ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala iyo fadligiisa iyo raxmaddiisa iyo waafajinta alle waxaa inooga bilaabanaya kitaabkan la yidhaaho alriyaada albadiica waa kitaabkii saddexaad ee silsiladdii duruustii noo soo tixnayd ee aannu ku baranaynay fiqhi alimaam shaafici raximahu اllahu tacaala duruustii axkaamteenna diinta iyo fahamkeenna diinta casharadii aannu ku baranaynay oo maxaa xalaal inoo ah maxaa naga xaaraam ah maxaa waajiba maxaa sunno ah maxaa karaahiyo ah duruustii tixanahaydee fiqhigaas aannu ku baranaynay kitaabkii saddexaad wey waxaa ilaahay fadligiis hore inoogu soo dhammaaday laba kitaab kitaabkii safiinaha ahaa iyo kitaabkii addurar ulbahiya ayaa inoo soo dhammaaday kitaabkan marka riyaadulbadiica wuxuu ka mid yahay kutubta mukhtasaraadka ah kutubta mukhtasaraadka ah oo xajmigoodu uusan aad u buurnayn ama aan aad u weynayn ayuu ka mid yahay ee loogu tala galay dadka mubtadi'iinta ah ee bilowga ah iyo dadka dhexdhexaadka ah usluub waxaa lagu qoray ama nidaam iyo hab qof kastaa uu wax ku fahmi karo oo aan ahayn nidaam mucaqada nidaam adag iyo cibaaro dhib badan laguma qorin kitaabka waa usluub salis ah oo aad u fudud oo qofka loogu tala galay inuusan ku dhibtoonin kitaabka daraasadiisa iyo akhrisashadiisa kitaabkan waxaa qoray sheekh la dhihi jiray moxamed bnu sulaymaan xasbullah alfaqiihu shaaficiyi almakiy sheekhaasaa kitaabkan qoray waa moxamed bnu sulaymaan xasbullah alfaqiihu shaafici almaki sheekha moxamed bnu sulaymaan wuxuu ka mid ahaa culimmadii ku dhalatay magaalada maka almukarama waa magaaladii uu ku dhashay nebigeenna moxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayhi magaaladaasu sheekhan uu ku dhashay moxamed bnu sulaymaan xasbullah taariikhdu markay ahayd kun laba boqol afartan iyo afartii ee taariikha hijriga ayuu magaaladaas maka almukarama uu sheekhu uu ku dhashay isla magaaladii maka ayuu gudaheeda sheekhu qur-aanka kariimka ah uu ku xafiday wuxuu kaluu magaalada uu ku bartay culumta diinta islaamka guud ahaanba hadday noqon lahayd fiqhigii tafsiirkii culuum ulxadiis usuulu ulfiqhi ayuu magaalada ku bartay waxaana shayuukhdiisa ugu weynaa uu cilmiga ka bartay sheekhii makiga ahaa ee la dhihi jiray asheykh axmed addimyaadi almaki min a'immati shaaficiya fii maka almukarama oo culimmadii ugu waaweyneyd a'immada shaaficiyada xilligaas magaalada maka almukarama sheekhaasaa ugu weynaa shuyuukhda uu wax ka bartay sheekha marka magaaladii uu wax ku bartay nafteedii ayuu wuxuu ka bilaabay inuu ka daraaseeyo kutubta cilmiga diinta waxaa marka sheekha lagu tilmaamaa lagu xasuusan karaa cilmi anwaacda diinta islaamka guud ahaanba in ilaahay ugu deeqay subxaanahu wa tacaala nooc kasta ee funuunta islaamka ka mid a inuu imaamku noqday ama horjooge faafiya fanni kasta ee funuunta islaamka ka mid a waxaa kaloo sheekha lagu yaqaanay xifdi yacni baaric ah daakira ama maskaxa ilaahay wuxuu siiyey wax walba xafidaysa oo wax walba qaban karta lidaalika waxyaalaha lagu xasuusta waxaa ka mida markuu duruusta akhrinayo ama casharada uu akhrinayo kitaab sooma qaadan jirin yacni kitaab walba wuu xafidsanaa kitaab kasta wuu xafidsanaayo isagoo wax yacni kuraaso ah ama wax kitaaba aan soo qaadanin ayuu ka akhriyi jiray can dahri اlqalbi kutubta cilmiga ah sheekh caabidana wuu ahaa ee aada u cibaado badan waxaa caadadiisa ka mid ahayd bisha ramadaan marka la gaaro wuxuu ku soomi jiray magaalada madiina almunawara magaaladaasuu soomka ku soo dhammaysan jiray sheekhu waxaa kaloo sheekha caadadiisa ahayd magaalada markuu ku soo soomo almadiinatu almunawara wuxuu magaalada ku soo akhriyi jiray kitaabkan la yidhaaha ashifa bitacriifi xuquuqi almustafaa kitaabkaasuu magaalada ku soo dhammaystiri jiray bisha ramadaan gudaheeda wuuna xafidsanaa kitaabka oo can dahri alqalbi ayuu kitaabka akhriyi jiray waa kitaab siiro ah ka sheekaynaya axwaashii iyo shamaa'ishii nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh sheekha aakhiru cumrigiisii markuu da' gaaray mucamaruu noqday oo ilaa sagaashan jir ayuu gaaray duruustii kale ma joojin oo ilaahay wuxuu ugu nicmeeyey maskaxdiisii in ilaahay u xafiday oo caqligiisii uusan isbedelin ilaa aakhiri cumrihi marka aakhiru cumrihi saasuu kitaabka shifaha u akhriyi jiray ee duruustii isagoo xifdi ka akhriyi jiray kabacdi muddo dheer oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheekha ugu kaalmeeyey in ilaahay diinta uu faafiyo ilaahayna uu caabudo wuxuu geeriyooday taariikha hijrigu markuu ahaa kun saddex boqol iyo soddon iyo shantii kun saddex boqol soddon iyo shantii taariikha hijriga ayuu geeriyooday sheekha raximahu llahu tacaala raxmatan waasica raxmat alabraar ilaahay u naxariista subxaanahu wa tacaala kutubta sheekhu uu ka tegey ama uu qoray waxaa ka mid a kitaabkan hadda casharkan aanu meeshan ka bilaabayno oo la yidhaaho ariyaad albadiica kitaabtaas wuxuu ka mid yahay turaadkii ama dhaxal cilmiyeedkii uu ummadda uga tegey sheekh moxamed ibnu sulaymaan xasbullah alfaqiihu shaafici kutubtii meesha uu uga tegey ayay ka mid ahayd moxamed ibnu sulaymaan kitaabkani markaa riyaad albadiica wuxuu la mid yahay markaaad fiiriso nidaamka uu u qoran yahay kitaabkii soo dhammaaday addurar albahiya wuxuu ka sheekayn doonaa saddex arrimood ayuu ka hadli doonaa kitaabkan kow wuxuu ka hadli doonaa cilmiga la yidhaaho cilmu towxiid ama cilmu alcaqaa'id towxiidka ama caqiidada ayuu kow ku bilaabay sheekhu inuu ka hadlo wuxuu kalou kitaabku uu ka hadli doonaa cibaadada qaybtan la yidhaaho rubuc alcibaadaat fiqhiga qaybta la yidhaaho cibaadaadka cibaadaadka qaybahoodoo dhan ayuu dhammaystiri doonaa wuxuu ka hadli doonaa axkaamta salaada iyo axkaamta soomka iyo axkaamta xajka iyo axkaamta sakada afarta qaybood oo cibaadadu ay u qaybsanto afartoodaba kitaabku uu ka hadli doonaa wuxuu kaluu kitaabku ka hadli doonaa qayb tasawufka ka mida oo sheekhu kitaabkaba uu ku khatimay الtasawuf والraqaa'iq والmawaacid wacdi iyo tasawuf ayuu sheekhu kitaabka ku soo khatimi doonaa sida kitaabkii duralbahiyaba habkii uu u qornaa iyo usluubkii khaatimadiisuba ay ahaan jirtay ayuu sheekhu kitaabka ku qoray kitaabkani marka waxyaalaha miisada uu iska leeyahay ama waxyaalaha gaarka ah ee lagu ammaano waxaa ka mid a faahfaahin ka ziyaada ama dheeraada inuu sheekhu ku sameeyey kitaab اlxaj ama axkaam اlxaj axkaamta xajku aada ugu wanaagsan yahay aada ugu fiican yahay yacni kama teginaa la dhihi karaa axkaamtii xajka masaa'ilkiisii waxba kama tegin uu ku soo dhammaystiray bal waxaa la dhihi karaa kutubta waaweyn fiqhiga ah qaybo ka miduuba uga horeeyaa yacni sida uga hadlay axkaamta xajka lidaalika qofka hadduu barto eh, kitaabkan riyaad ulbadiica qaybta xajka uu si wanaagsan uga fahmo wuxuu noqon karaa qof hogaamin kara bal inuu isagu axkaamtiisii saxdo iska daaye bal wuxuu hogaamin karaa jamaaco fara badan ayuu u sixi karaa axkaamtii xajka marka kitaabkani habkaas iyo usluubkaas ayuu u hadli doonaa in sha allahu tacaala bismi illaahi اraxmaan اraxiim bismi illaahi magaca ilaahay ayaan ku bilownaa allahaasoo arraxmaani naxariista guud naxariista allahaasoo arraxiimi naxariista gaarka ah dadka muslimiinta ah si gaara aakhiro ugu naxariista oo ilaahay jannadiisa subxaanahu wa tacaala iyo ridihiisaba ku gaar yeelay dadka mu'miniinta ah ee min khawaasi cibaadihi tacaala alxamdu mahad lilaah ilaahay ayaa mahad u sugnaatay allahaasoo rabbi alcaalamiin murabbi alcaalamiin caalamiinta dhan isagu barbaarinayey rabbi bimacnaa murabbi waxay kale ku timaadaa bimacnaa maalik rabbi alcaalamiin maalik alcaalamiin caalamiinta dhan isagu milkiyey oo iska lahaa waxa dunidan aan arkayno iyo waxaan aan arkayno indheheennaba aysan qabanayn oo malakuutul aclaa waxyaalaha toddobada samo ku dhex jira malaa'igtii jinkii insigii jannadii naartii wax walba ee caalama ilaahay isagaa iska leh isagaa abuuray isagayna addoommo u yihiin subxaanahu wa tacaala wasalaatu naxariistii iyo wasalaamu nabadgelyadii calaa sayidinaa sayidkeenna dushiisa allaha yeelo muxamedin nebiyullaahi moxamed ah sala allahu wasalam wabaaraka calayh sayidi اlmursaliin rusushii la soo diray boqorkoodii ahaa oo ugu fadliga badnaayo ugu fiicnaa rusushii ilaahay uu soo dirsaduu boqor u ahaa oo ugu fadliga badnaa nebigeennu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wa calaa aalihi nebiga ahaladiisii ahaladaa dushoodana allaha yeelo naxariis iyo nabadgelyo wa saxbihi nebiga asxaabtiisii asxaabtaas dushooda allaha yeelo naxariis iyo nabadgelyo ajmaciina dhammaantood dhammaan asxaabtii nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iyo aalkii nebiga sala allahu calayhi wasalam dhammaantood allah u naxariisto oo nabadgeliyo wataabiciina iyo kuwii raacay lahum asxaabtaas raacay biixsaanin wanaagna ku raacay intii jidkii asxaabtii nebiga sala allahu calayhi wasalam jidkoodii intii martay oo raacday ku dayatay intaas dhammaantood allah u naxariisto ilaa yowmi iddiin ilaa abaalmarinta maalinteeda laga gaaro ilaa maalinta lays abaal marinayo oo maalinta qiyaamaha laga gaaro allah u naxariisto dhammaantood marka sheekha raximahu llahu tacaala sheekh maxamed ibnu sulaymaan xasbullah kitaabkiisii wuxuu ku bilowday muqadamaadkan ama erayadan mar walbaba ay sunno tahay qof walba ee bilaabaya arrin muhima ma aha kitaab la qorayo ma aha kitaab la akhrinayo kaliya arrin kasta ee muhima qofku markuu bilaabayo arrimahan sheekhu kitaabkiisa uu ku bilaabay in lagu bilaabo waa sunno arrimahaas maxay yihiin albasmala bisinka wax walboo muhima ood bilaabayso haddaad cunto cunayso waa inaad bisinka ilaahay magaca ilaahay aad ku bilowdid haddii aad masjid soo gelayso haddaad gurigaaga aad gelaysid haddaad neef iyo xoolo aad gowracanaysid haddaad cashar akhrisanaysid haddii maaragtahay qur'aan aad akhrisanaysid wax walba oo muhim ah oodba qabanaysid waa inaad ugu hormariso magaca ilaahay saasuu marka sheekha raximahu llahu tacaala kitaabkiisa wuxuu ugu bilowday bismi illaahi raxmaani raxiim maxaa yeelay nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu yidhi kullu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bismi illaahi raxmaani raxiim fa huwa abtar arrin kasta ee muhim ah oo aan lagu bilaabin magaca ilaahay waa arrin nusqaanu ay ku jirto nusqaana ku jirto ma barako badna ilaahay subxaanahu wa tacaala shayga wuxuu ku barakeeyaa markii magaca ilaahay lagu bilaabo subxaanahu wa tacaala marka sheekha si kitaabkiisa uu noqdo kitaab mubaarag ah oo ummaddu ay ku nafciso ayuu wuxuu ku bilaabay magaca ilaahay kabacdina wuxuu ku xijiyey ilaahay inuu u mahad celiyo subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xijiyey nabiga inuu ku salliyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi maxaa yeelay wuxuu qaadan amarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay uu yidhi in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala اnnebiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima oo nebigeenna sala allahu wasalama wabaaraka calayhi ilaahay wuxuu amray in lagu salliyo maadaama ilaahay iyo malaa'igtiisuba ay nabiga ku salliyeen sala allahu wasalama wabaaraka calayh waxaa marka sheekha haddana uu ku salliyo u duceeyey ahladii nabiga salى اllahu عalayhi wasalam iyo asxaabtii nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam iyo intii raacday oo jidkii asxaabta raacday guud ahaanba marka ereygan ilaa yowm اddiin nihaayaha ah ereygan ilaa waxay tusinee yacni nihaaya dhammaaday tusin haayay tusin haaya yacni wixii inay dhammaadeen ilaa yowm اddiin ilaa laga gaaro ilaah u naxariiso ilaa maalinta abaalmarinta laga gaaro marka macnaha ulajeeddadu haayadaas xaqiiqadeeda loolama jeedo yacni loolama jeedo naxariistu waxay soconee ilaa qiyaamaha qiyaamuhu markuu dhacana naxariistu ha go'do loolama jeedo li'annahu naxariista waxaaba loo sii baahi badan yahay wakhtiga qiyaamaha uu dhaco iyadoo mar walba loo baahan yahay xilligaasaaba baahidu sii jirtaa marka waa haayo laa yuraadu biha xaqiiqatuha waa haayo aan xaqiiqadeeda loola jeedino yuqayiduuna alashyaaa wa yuriiduuna addawaam culimmadu markay kutubta qorayaan ashyaada waxay u sameeyaan qeyd ilaa xilligaa laga gaaro haddana waxay ula jeedaan si daa'im ah si daa'im ah oo adduun iyo aakhiraba ilaa qiyaamoba ilaahu u naxariisaa loola jeedaa aalkii nabiga sala allahu calayh wasalam iyo asxaabtii nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh amaa bacdu intaas ka bacdi markii kitaabkii lagu bilaabay bacda albasmala walxamdala wasalaati wasalaam xamdigii iyo bisinkii iyo salligii nabiga intaas ka bacdi sala allahu calayhi wasalam fa haadaa kitaabkani kitaabkan mukhtasarun waa kitaab la gaabiyey kitaab la soo gaabiyey kitaab mukhtasara mukhtasar waxaa loola jeedaa bimacnaa qaliilu lafdi waa kitaab ereyadiisu ay yar yihiin waa kitaab xajmigiisa iyo jirmigiisu uusan aad u weyneyn kitaab mukhtasara wey la gaabiyey sababta loo gaabiyena oo sheekhu kitaabka kitaab yar uu uga dhigay oo latiifulxajmi ah ma aha sheekha cilmigiisu inuu intaas la ekaay sheekha cilmigiisu inuu intaa la ekaay ma ahayn laakiin sheekha marxalada wuxuu ugu tala galay dadka bilowga ku ah fiqhiga ama axkaamta bilowga ku ah uu u soo gaabiyey si uu jaranjaro kitaabka ugu noqdo oo ay ku sii gaaraan kutubta waaweyn fa haadaa kitaabkani mukhtasarun waa kitaab la gaabiyey kitaabkaasoo fii usuuli اddiini diinta aasaasiyaalkeeda ku sugnaaday usuul اddiin iyo atowxiid iyo alcaqiida kulluhaa bimacna waaxid arrimahaasoo dhan waa isku macno yacni waxaa loola jeedaa kitaabku wuxuu ka hadli towxiidka ama caqiidada ama asaaska diinta caqiidada waxyaalaha loogu tilmaamay asaaska diinta waxaa weye yacni waxaa la yidhaha usuulu shajara maalan geedka laba u qaybsamaa geedka usuul iyo furuuc geedka usuulu shajara waxaa la yidhaha xididadiisa geedka waxaa asal u ah xididada uu ku taagan yahay nafaqadana uu ka qaadanayo marka caqiidadii waxaa lagu shabahay oo laga dhigay xididkii geedka oo kale geedkaa marka xididka hadduu ka jiran yahay ama xididka laga gooyo waa dhimanahayo geedkii geedkii wuxuu noqonaa geed aan baxaynin oo dhintay sidaasoo kale culimmada caqiidadii waxay ku shabaheen usuushii ama xididadii geedka qofku hadduu caqiidada uusan garanayn ama caqiidadu ay ka khariban tahay oo caqiidadii uusan u toosnayn oo caqiido aan sax ahayn uu qofkii qaato yacni diinta furuucdeedii waxba ku tari mayso salaadduu tukanayo soomkii xajkii qur-aanku akhrinayo waxba ku tari maayaan waa geed ka jiran xididadii oo kale leanna waxaa weeye furuucda aqbalkeeda in lagaa aqbalo cibaadaadka kale waxay ku xidhan yihiin jiridda hoose ee asaaska qofku inuu iska soo dhiso ay ku xidhan yihiin oo asaaskana qofku caqiido saxa oo aaminsan kuna abtirsanaysa ilaa nabigeenna moxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaati calayh waa inuu aaminsan yahay haddii caqiidadu qofku ay ka khaldan tahay waxa uu samaynayo o dhanna waxba kama jiraan lidaalika nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi caqiidada sixitaankeeda iyo hagaajinteeda saddex iyo tobankii sano ee magaalada maka almukarama uu joogay wuxuu nabigu ka shaqaynayey sala allahu calayhi wasalam usuulu diin ay ahayd diinta asaaskeedii diinta asaaskeeda oo caqiidada ah inuu dadka towxiidka baro iyo inuu dadka ilaahay ku xidho oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yahay iyo sifaadka ilaah iyo tilmaamaha ilaahay uu dadka bari jiray nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka kitaabku waxyaalaha uu ka kooban yahay waxaa ka mid a usuuludiinkaas iyo wa jumlatin qayb qaybtaasoo min furuucihi furuuci diin diinta furuucdeeda ka mid a diinta furuucdeeda waxaa weeye waa xalaashii iyo xaaraamtii sunnadii iyo karaahiyadii waa axkaamta axkaamtaasna kitaabku uu ka hadlay qaybtaas furuucda ah oo calaa madhabi alimaam الshaafiعي ama waxaad ka sifayn kartaa mukhtasarka dhanba fahaada kani mukhtasar waa kitaab la soo gaabiyey kitaabkaas oo calaa madhabi alimaam الshaafiعي calaa madhabi اlimaami imaamka madhabtiisii madhabtaa ku sugnaaday imaamkaasoo ashaaficiy ee awowihii loo nisbeeyey shaafic sheekha awowgiisa waxaa la dhihi jiray shaafic marka awowgaasaa loo loo nisbeeyey oo la yidhi ashaafici imaamu shaafici madhabtiisii ayuu ku socdaa madhabta ulajeedada waxaa weeye waa ma stanbadahu اlimaamu shaafici min alkitaabi waالsunna madhabtu wax kale ma aha madhabka markii la sheego dada waxay u maleeyaan inay tahay aaraa rijaal majmuuca ra'yi la soo aruuriyey inay tahay ra'yi la soo aruuriyey madhabtu ma ahan laakiin madhab ulajeedadeeda waxaa weeye waa mastanbadahu alimaamu الshaafici min alkitaabi waالsunnati waاlijmaaci waاlqiyaas waa cilmigii imaamu shaafici uu kala dhex baxay kitaabka qur'aanka ah sunnada nebiga salى اllahu عalayه wasalam ijmaaca iyo qiyaaska وعلى هذه الأربعة تdور يdور المذهب الإمام الشhافiعي مdهب الإمام الشhاaفiعيna وxuu ku dul wareegsadaa aفartaas qaybood kama baxo kitaabka iyo sunada إجmاaعa iyo قiyaaska marka mdhaبku ma aha qof ra'yigiise waa فahمkii imaaم الشhاaفiعي uu ka fahmay kitaabka sunada إجmاaعa iyo قiyaaska رضي الله تعالى عنه إلaهي ka raali نoqdo سubحaaنه وتaعaaلى سamayتهu wuxuu yihi شheekhu kitaabkan waxaan ku magacaabay الرياaض البadيiعة في أصuuل الدين وبaعضi فuروuع الشhaريiعة magacaasan u bixiyey oon ku magacaabo samayتهu waxaan ku magacaabay kitaabkii الريaaضة beero waa jaمع rawdة jaمع rawdة rawd oo rawda oo lagu jamciyey riyaad beero beerahaasoo albadiicata ee wanaagsan beerahaas wanaagsan oo fii usuuli diin diinta aasaasiyaalkeeda ahaadeen wa bacdi furuuci shariica iyo shareecada furuucdeeda furuucdaa qayb ka mida ahaadeen kitaabkii waa iska magac ariyaad albadiica fii usuuli اdiin wa bacdi furuuci shariica waa magac marka magacan ulajeedadiisa sheekha kitaabkii wuxuu ku magacaabay beer wanaagsan leanna beerta waxaa weeye indhuhuna way wanaagsadaanoo way ku doogsadaanoo indhuhu way ku farxaan beerta fiirinteeda dhadhankuna iyo cunitaankuna waa lagu macaansadaahoo waxaa ku noolaanaya beertii jismiga iyo naftaa ku noolaanaysa waa meesha quudka uu ku xihan yahay kitaabkan wuxuu beer sheekhu ugu shabahay ama ugu magacaabay waxaa ka mid a kitaabkanna waxaa ku noolaanaysa qalbiga sida beeraha ay ugu noolaadaan jismiga iyo nafta ugu noolaadaan kitaabkana taxyaa bihi alquluub isagana qalbigaa ku noolaanaya qalbiga hadduusan diinta baran waa qalbi meyda oo kale wey qalbi dhintay wey qalbigu hadduusan diinta fahamsanayn oo jaahil uu iska yahay waa qalbi meyda wey qalbi meyda oo dhintay wey lidaalika qofku hadduu qalbiga ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa uu xambaarsan yahay waa qalbi nool qalbi nool hadduu qofku dhinto xataa isagoo yacni cilmigii bartay oo caalim ahaa diinta fidiyey ilaahay caabudi jiray waa xayun fii quluubi الnaas ilaa qiyaami الsaaca wuxuu ku nool yahay dadka quluubtoodii dadka quluubtoodu caalimku ku nool yahayo mar walba waa loo ducayna mar walba taariikhdiisu ma dhimanayso taariikhdiisa qofka caalimka ma dhimanayso taariikhdiisa way noosha leanna wuxuu ka tegey waxaan dhimanayn oo ah cilmi waxaan dhimanayn oo cilmi ah ayuu ka tegey lidaalika nin shaacira gabyaayah wuxuu dhihi jiray idaa calima alinsaanu akhbaara man mada tawahamtahu qad caasha min awali dahri idaa calima alinsaanu qofku hadduu ogaado akhbaara man mada wixii isaga ka horreeyey axkaamtoodii iyo taariikhdoodii hadduu ogaado tawahamtahu qad caasha min awali dahri waxaad u malaynaya xilligii hore inuu noolaa ilaa nebi aadam ilaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu noolaa jiray ayaad u malaynay hadduu qofku cilmiga barto oo uu ogaado yacni xukumka shareecada islaamka iyo taariikhdii ambiyadii iyo rusushii iyo saxaabadii hadduu ogaado waxaad u malayn ood isleedahay qofkani xilli hore muu noolaan jiray si uga sheekaynayo dadkii hore wuxuu ka sheekaynaya ambiyadii wuxuu ka sheekaynaya rusushii wuxuu ka sheekaynaya asxaabtii nebiga sala allahu calayh wasalam markaas waxaa isleedahay war qofkani ma la noolaan jiray dadka uu ka sheekaynayo dadka uu ka sheekaynayo miyuu la noolaan jiray ayaad isleedahay idaa calima alinsaanu akhbaara man madaa tawahamtahu qad caasha min awali dahri xilli hore inuu noolaa ayaad u malay wataxsibuhu qad caasha min aakhiri dahrihi ila alxashri in huwa abqa aljamiila min adikri wuxuu yidhi qofku haddii wax wanaagsan adduunyada uu uga tagtana waa cilmigii uu faafiyey qur-aankii uu faafiyey taariikhdaa wanaagsan hadduu adduunyada uga tago oo uu dhinto waxaad u malaynaya inuu nool yahay waana qof xilli hore dhintay xilli hore u dhintay laakiin markuu sharaf ka tago iyo cilmi iyo diin uu faafiyey waxaad u malayn inuu nool yahaad u malayn waana qof xilli hore dhintay wata hadda imaamu shaafici raximah اllahu tacaala iyo alimaamu nawowi ibnu xajar alcasqalaani culimmadii cilmiga iyo dhaxalka ka tegey waxaad u malayn inay hadda nool yihiin leanno maalin walba cilmigoodii yaa lagu nafcina maalin kasta waxaa la leeyahay qaala ashaaficiyu raximah اllah maalin walba waxaa la leeyahay qaala albukhaariyu raximah اllahu tacaala marka qofkii waxaad u malayn isagoo dhintay ajirkiisii ma dhiman ajirkiisii wuu socdaa isagoo dhintay ayuu ajirkiisii wuu u socdaa marka waxaa weeye mar walbaba cilmigu wuxuu sababku ugu noqdaa adigoo dhintay in ajirkaagii uu noolaado adigoo dhintay in sharaftaadii ay noolaato adigoo dhintay dadka quluubtoodii inaad ku nooshahay ayuu dhaxal kuugu noqonaa oo sabab uu kugu noqonaa cilmigu mar walbaba samaytuhu riyaad albadiica fii usuuli اddiin wa bacdi furuuci shariica fii usuuli اddiini ku sugnaaday diinta usuusheeda iyo wa bacdi furuuci shariica iyo shareecada furuucdeeda qeyb ka mida shareecada furuucdeeda qeyb ka mida wuxuu ula jeedaa qeybtaas waa qeybta cibaadaadka waxaa kitaabku ka hadli doonaa qeybta cibaadaadka oo ka kooban afar qaybood salaaddii soomkii xajkii iyo sakada leanna waxaa weeye shareecadoo dhan kitaabku kama hadlin kitaabku kama hadlin beecii kama hadlin axkaamu nikaax kama hadlin axkaamu اljinaayaat marka saasuu sheekhu u yidhi bacdi furuuci shariica raajiyan xaal aan ahay mid rajaynaya kitaabkeegan saas ku magacaabay raajiyan xaal aan ahay mid rajaynaya min allah ilaahay xaggiisa ka rajaynaya tacaala an yanfaca bihi kitaabkan mukhtasarka ah inuu ilaahay ku anfaco dalabata alcilm dadka cilmiga dalbay oo ardayda ah ardaydaas in ilaahay kitaabkan uu ku anfaco adduun iyo aakhiradoodaba ay wax ka faa'iidaystaan adduun iyo aakhiraba ayaan ilaahay ka rajayn uu yidhi sheekhu laa siyamaa mahalba ma lahan oo meeshaba kuma jiraanba iyagu almubtadi'iina kuwa bilowga ah kuwa si gaarahu u anfici kitaabku kuwaas mubtadi'iinta ah ee fiqiga bilowga ku ah si gaara uu kitaabku uu u sii anfici wa an yuwajiha inuu ilaahay soo jeediyo ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajayn ilayhi kitaabkan mukhtasarka ah ragbata raagibiin dadka cilmiga jecel jacaylkooda in ilaahay kitaabka u soo jeediyo oo dadka cilmiga jecel jeclaantooda in ilaahay kitaabka uu u soo jeediyo kitaabka ilaahay jeclaysiiyo dadka dadka cilmiga dalbaya in ilaahay kitaabka jeclaysiiyo ayaan ilaahay weydiisan subxaanahu wa tacaala waqad qabila allahu ducaa'ahu waاstajaabah ilaahayna sheekha ducadiisii waa aqbalay leanna waxaa weye kitaabkiisii waa lagu nafciyey ilaa intaasoo sano ee kitaabkiisa la akhrisanayay ilaa intaasoo maaragtahay dada ayaa ku nafcinaysa jeclaatay kitaabkiisii inay ka faa'iidaystaan oo ay wax ka bartaan wاclam annahu yajibu calى kuli shakhصi min almukalafiina walow kana raqiiqa an yacrifa arkaan اlislaam واlإimaan wallahu subxaanaه wa tacaala aclam